waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali
kulanti wacan dhammaantiin meelaad naga dhegaysanaysaanba halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda s b s oo idinka imanaysa stuudiyahayaga magaalada malban maanta waa khamiis ay taariikhdu tahay kooiyo tobankii disembar laba kun iyo shan iyo labaatan magacayguna waa cabdinuur ismaaciil qodobada warka maantana waxaa ka mid ah buundada sydney harba bridge oo lacag labada dhinacba ah loo qorsheeyey in lagu soo rogo caddayn cusub oo ah samanadii ugu fogaa ee uu aadanahu dabka shidan jiray iyo xisbiga koalishanka oo qorshaynaya inay yareeyaan dadka soo galootida iminkana warkii oo dhan nin ahaa duuliyo hore ayaa ku guulaystay in dib loo dhiga dacwaddiisii greg lin oo konton iyo sagaal jir ah ayaa raacfaan ka qaatay xukunkii iyo ciqaabtii sannadkii laba kun iyo afar iyo labaatan lagu xukumay loogu xukumay dilka carol clay oo saddex iyo toddobaatan jir ahayd kadib markii la waayey iyada iyo russell bill nin la odhan jiray intii ay joogeen goob ku taalla dhul fog oo victoriya ka mid a bishii maarso laba kun iyo labaatankii lin ayaa lagu soo oogay laba dacwadood oo dil ah hase yeeshee wuxuu had iyo jeer ku taagnaa inuusan wax dembi ah gelin isaga oo ku adkaysanayay in labada qofba ay si shil ah u dhinteen xisbiga koolishanka ee heer federaal ayaan weli si rasmi ah u shaacinin siyaasaddooda socdaalka balse qorshahoodu ku aadan taas ayaa durba dhaliyey buuq wararka ayaa tibaaxaya in xisbiga koolishanku ay rabaan inay yareeyaan dadka soo gelaya austraaliya iyadoo qorshahooda ay taa ku gaadhaya uu yahay masaafurinta dadka aan ku noqonin muddadii fiisahooda in la dhimo ardayda caalamiga ah islamarkaana la adkeeyo shuruudaha fiisayaasha iyo qaadashada dhalashada dowladda new south wales ayaa ku dhawaaqday in markii ugu horraysay ku dhowaad lixdan sano ah ay soo rogi doonaan lacag laga qaado baabuurta labada jihaba ugu dulmaraya buundada sydney harba bridge go'aankan cusub ayaa ka hor imanaya ballanqaad doorasho oo ahayd in aan lacag cusub lagu soo rogi doonin buundada laga bilaabo sannadka laba kun iyo siddeed iyo labaatan ayay wadayaasha baabuurta dulmaraya buundada iyo kuwa ku wadaya baabuurka jidka badda hoos maraaba bixin doonaan lacag cilmi baadhayaal ingiriis ah ayaa sheegay inay heleen caddayntii ugu horraysay ee muujinaysa in aadanuhu shidan jiray dabka muddo ka horraysay tii hore loo qiyaasay nick ashton oo ka tirsan britain museum ayaa sheegay in kooxda baarayaasha ahi dhagax marka la isku dhufto dhimbiila bixiya ka heleen god qarniyaal hore laga qodi jiray dhoobada lagu dhisa guryaha tuulo ku taalla gobolka salfok ayaa laga helay godka godka ayaa u muuqday in taariikhdiisu tahay ilaa afar boqol oo kun oo sanno ka hor dalalka tailan iyo kambodiya ayaa iswadaarsaday eedeymo ku saabsan inay bartilmaameedsadeen shacabka intii lagu jiray duqaymo madaafiic iyo gantaala ah iyada oo uu madaxweynaha maraykanka donald trumpna u ballan qaaday inuu soo faragelin doono si uu u joojiyo dagaalka una badbaadiyo xabad joojin oo hore u dhex dhigay labada dal dagaalla culus ayaa ka socda in ka badan toban goobood oo ka mid ah xadka labada dal oo dherarkiisu yahay siddeed boqol iyo toddobiyo toban kilomitir kuwaas oo noqonaya kuwii ugu xoogganaa tan iyo dagaal hore oo shan maalmood socday bishii luulio warkii maantuna intaasu ku dhan yahay fadlan wararkii ugu dambeeyey iyo macluumaad kaleba had iyo jeer ka doono baraha laanta af soomaaliga idaacaddan s b s oo kala ah bodkastka iyo facebooka oo labadaba cinwaankoodu yahay s b s somali
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho